أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحaabiه أجمعين أما بعd waxaan soo haynay tafsiiru suurati aali cimraan casharkeenna wuxuu ka bilaabmayaa aayadda tobnaad ee suuradda ka mid ah qaala tacaala alla wuxuu yidhi ina aladiina kuwii kafaruu kufriyey lan tugniya ma deeqayso canhum iyaga xaggooda amwaaluhum maalyaalkooda iyo walaa owlaaduhum ilmahooda toona min allaahi min cadaabillaahi ilaahay cadaabkiisa xaggiisa shay-an ka deeqi mayso waxba wa ulaaika kuwaadaas hum iyaga wa ulaa-ika kuwaadaa hum iyaga unbaa waquudu nnaari naarta shidaalkeeda ah iyaga unbaa naarti shidaalkeeda ah waxyaabaha marka ay isku xoojinayaanee cashiirada iyo ilmaha iyo maalka iyo oo ay isleeyihiin berri hadday wax idinku yimaadaan waa idin badbaadin karaan ayaa allah subxaanahu watacaala wuxuu tilmaamayaa waxba inaynan u taraynin ilaahay agtiisa marka allah wuxuu leeyahay in aladiina kuwa kafaruu kufriyey lan tugniya ma deeqayso ay lan tanfaca walan tadfaca ma anfacayso mana ka celinayso canhum iyaga xaggooda amwaaluhum maalyaalkooda iyo walaa owlaaduhum ilmahoodana ka celin maayaan min allaahi min cadaabillaahi ilaahay cadaabkiisa xaggiisa tafsiir kale marka min allaahi wuxuu leeyahay abuu cubayda macmar bnu musanaa min bimacnaa cinda ayuu ku macneeyey markaasna waxay noqonaysaa lan tugniya canhum amwaaluhum iyo walaa awlaaduhum ma tarayso ma deeqayso maalyaalkooda iyo ilmahooda min allaahi cind allaahi ilaahay agtiisa shay-an waxba ka tari mayso marka minta bimacnaa cinda in laga macneeyo ama min cadaabi illaahi sideeda ibtidaa-iyadeeda loo dhaafo yacni cadaabka alle xaggiisa wax ay ka taraysa ma laha ayb wasaa marka la yiraahdo shay-an ka ta waxba ugaga tari mayso wa ulaa-ika kuwaadaa hum iyaga waquudu naari naarta shidaalkeeda waay shidaalkii naartaa laga dhigay jacalahum nafsa alwuquudi jacalahum nafsa alwaquudi shidaalkii nafsi nafsadiisii baa laga dhigay mubaalagatan fi lixtiraaqi iyadoo lagu xeel dheeraanayo gubashada mubaalaqa inay gubanayaana la rabaa in lagu tuso oo ay aada u gubanayaan markaasa waxaaba laga dhigayba aaladdii ay wax ku shidmaysay ayaa iyagii noqdayba ayb kaana annaara laysa lahaa maa yudrimuhaa ilaa hum waxaaba laga dhigay sidii naartii inaynan lahayn wax shido ilaa iyaga unbaa shidaaya naartii marka dadka aada inay u gubanayaan marka mubaalaqa oo waxaa ku jirta fi lixtiraaq xagga gubashada waayo haddii benziinka wax yacni shidaalka dabka marka lagu shidaba sii hurinaya dabka kaas marka wax ka gubasho badanba ma leh marka hadday iyagii kuwaas lagu tilmaamay oy kuwaa noqdeen waa dad marka aada u gubanayo waay walciyaadu billah ka da-bi aali fircawna waladiina min qablihim da-buhum iyaga caadadooda iyo xaalkooda ka da-bi aali fircawna reer fircawn caadadoodii oo kala waayo iyo waladiina kuwii caadadooda oo kala waayo min qablihim iyaga ka horreeyey kadabuu way beeniyeen biaayaatina aayaadkeennay beeniyeen fa akhadahum ullahu allaa qabtay bidunuubihim bisababi dunuubihim dunuubtooda sababteeda ayuu alla u qabtay oo u ciqaabay wallaahu allana shadiidulciqaabi ciqaabkiisu miduu adag yahay uu daran yahay ka da-bi aali fircawna marka ka da-bi jaariye majruurkan khabaru iska noqona mubtadana marka loo soo qadaraa da'buhum ka dabi ka da'bi aali fircawn icraabaad kalena waa jiraan laakiin kanaa ugu roon da'buhum caadadooda saasaad mubtadaysanaysaa da'buhum caadadooda iyo xaaladooda ka da'bi aali fircawna reer fircawn fircoon iyo intii raacday oo xumaanta ku raacday caadadoodii iyo xaalkoodii oo kale u la tooyahay ou la mid yahay iyo wladiina kuwii min qablihim iyaga ka horreeyey waladiina min qablihim laba tafsiir baa ku jirta waawda in caadifa inta laga dhigo aali fircawn lagu cadfo marka reer fircawn iyo wixii ka horreeyey umamkii ka horreeyey ee madax adeegay xaalkii xaalkoodii ayaa kuwana xaalkoodu ou yahay waa isla mid kadabuu biaayaatinaana marka jumlo cusub laga dhigo oo tafsiir xaalkoodu muxuu ku dambeeyey say ahaayeen kadabuu biaayaatina xaalkoodii baa marka la bayaaninaya waxaa kaloo bannaan ka da'bi aali fircawna in lagu joogsado da'buhum ka da'bi aali fircawn waaye waaladiina kuwii min qablihim iyaga ka horreeyeyna kadabuu biaayaatinaa bay beeniyeen in la yidhaha laakiin macnaha horaa aad u yacnii daahirka aad ugu xoog badan oo labadan inta laysku cadfo fircown iyo umamkii gaalnimada uga horreeyey xaalkoodii unbay kuwaanna hayaan xaalkoodu waa maxay kadabuu biaayaatinaa aayaadkeennii bay beeniyeen buu alla leeyahay fa akhadahum llahu alla waa qabtay macnaa waa ciqaabay bidunuubihim bisababi dunuubihim dunuubtooda sababteeda ayuu alla ku ciqaabay oo ciqaabka dembigaa u keenay cuquubaadka marka mid kuwa adduunyada iyo kuwa aakhiradaba cuquubo waxa keena waa un dembi nacam cali radia allahu canhu baa waxaa laga wariyey inuu dhihi jiray alaa laa yarjuwanna axadun ilaa rabbahu qof younan rajaynin ilaa rabbigiis ma ahane walaa yakhaafanna ilaa denbahu younan waxba ka cabsanin ilaa dembigiisa ma ahane nin walboo dembigaaga ka cabso adiga haddii marka xaaladaadu isbedesho fiicnaan ay iska bedesho xumaan ay gasho laabudda wax unbaad gashay inaad intaad dib isugu laabato ood markaa ilaahay u towbad keento haddii aad sidaas marto musiibadaas adiga marka nicmay kuu tahay waaba mid wax kusoo xusuusisay waana haddii laakiin intay musiibadii kugu dhacdo qaflana ay kugu dhacdood waxba oodan waxba ogeyn waa khatar dadkuna marka yacni ilaahay markuu umamka reer maka iyo markuu wax tusaaleynaayo agagaarahooda wax lagu tusaaleynayo walaqad ahlaknaa maa xawlakum min alquraa wasarafna alaayaati lacallahum yarjicuun oo alla yidhi waxa dhinacyadaada ka dhacayo hareerahaaga ka dhacayo aada arkayso waa inay adiga ictibaar iyo cibro qaadasho ay kugu noqdaanoo dembiga aad ka dhexbaxdo si aan lagu ciqaabin ayb maalmahan waa arkaysaan marka masaa'ibtu siday u badan tahayoo meelaa musiibo ka dhacaysaa laba kun iyo dhowra iska ayaa dhimanaysa hal mar magaalooyin dhan ayaa aasmaayo duugmaayo waxaa indonesiya ka socda haddeertaan yacnii magaalooyin dhan ay duugmeen oo yacni baddi baa soo fakatay la leeyahay yacni oy sidaas tahay maxay kula tahay marka ilaahay dadka iskama ciqaabaayo dunuubta iyo fuxshiga la sameynaayo baduhuna dunuub unbaa lagu ag sameeyaa sida badan annagana intii nagu filan waana haysataa ilaahay yacnii dunuubtaa ilaahayna hanaga kuwa ka waantoobo oo dadkeenu ay ka baxaan allah ka yeelo si aan ilaahay noogu ciqaabin baddaan wax khatara ka soo socdo haddii aan dadka yacnii caqliga u saaxiibkaa iyo awoodda u saaxiibka ah haddii aynan arrinkaas yacnii aynan ku fiirinin horta meeshu in dhib jiro aynan fiirinin uma haddana aynan xal munkarkaas aan la reebin iyo waxa magaalada dhexdeeda munkarka tirada badanee daahirka iska noqday oo yacnii muusigan iska yeerayo oo meel walbood istaagtaba dhegtaada un daqiiqada aan ka maqnaanaynin iyo xumaantan marka yacnii isdhexgalkan gabdhihii iyo wiilashii iyo meelihii marka yacnii balaayada lagu sameynayo iska furnaanayo iska furan iyo xeebihii oo macsi loo tegaayo iyo waxyaabahaas iyada xeeb baddaan cidna iskama celin karto ilaahay cuquubadiisana wuxuu doonu ka dhigi karaa marka ilaahan ka magan galnay cuquubo rabbi marka cuquubada adduunyada iyo midda aakhirada labadaba dunuub unbaa ilaahay dadka ku halaagaa fa akhadahum ullahu alla waa qabtay oo wou ciqaabay bidu- bidunuubihim bisababi dunuubihim dunuubtooda sababkeeduu alla ku ciqaabay wallaahu alleh shadiidulciqaabi ciqaabkiisu miduu adag yahay daqiiqad ka hor magaalo jirtay haddii tii ka dambeysay iyada dhanba la waayey ka waran ilaahay awooddiisa ma la inkiri karaa marka dunuubta caaqibo xumadoodas caa- caaqibo xumadeedase in la arki waayo maxay noqonaya marka qaflo aada u daran waa marka ayb qul liladiina kafaruu satuglabuuna watu- wallaahu alla shadiid lciqaabi ciqaabkiisa kuwa uu aada u daran yahay qul liladiina kafaruu satuglabuuna watuxsharuuna ilaa jahannam ibnu isxaaq siirada wuxuu ku wariyey saciid ibnu jubayrna uu wariyey oo cik- iyo cikrima can ibni cabaas radia allahu canhuma ibnu cabaas wuxuu yidhi lamaa asaaba rasuulu llahi sal l slama qurayshan bibedrin rasuulka markuu quraysh beder uga adkaaday oo uu asiibay warajaca ila lmadiinati madiinana uu u laabtay jamaca alyahuuda yahuud ayuu soo ururiyey fii suuqi bani qaynuqaac ayuu isugu keenay wa qaala wuxuu yidhi yaa macshara alyahuudu yahuudey ixdaruu min allahi ilaahay ka digtoonaada mila maa nazala biquraysh wixii quraysh ku degay oo kale ka digtoonaada yowma bedrin maalintii beder wa aslimuu islaama qabla an yanzila bikum intuunan idinku soo degin milu maa nazala bihim wixii kusoo degoo kale faqad caraftum waad ogtihiin anii nebiyun inaan nebi ahay mursalun lasoo diray tajiduuna dalika fii kitaabikum kitaabkiinaad ku arkaysaan faqaaluu waxay yidhaahdeen yaa muxamedu laa yaquranaka yaynan ku kadinin annaka laqiita qowman akmaaran dad iska doqomo oon waxba ogeyn inaad la kulantay laa cilma lahum bilxarbi dagaal aan cilmi u lahayn oon ogaan aan dagaal aqoonin inaad ku degtay yaynan ku kadinin fa asabta minhum fursatan fursad aad ka heshay wa innaa wallaahi low qaatalnaaka annagoo daan kula dagaalanno la carafta waxaad ogaanaysaa annaa naxnu nnaas dadba inaan annaga nahay markaasaa aayaddan soo degtay faanzala allahu tacaala alla wuxuu soo dejiyey qul waxaa tiraa liladiina kuwii waxaa ku dhahdaa kafaruu gaaloobay waa yahuudi markaas satuglabuuna waa la idinka adkaan doonaa wa tuxsharuuna waa la idin ururin doonaa ilaa jahannama jahannama intii ka ah baa la idin ururin doonaa wa bi'sa waxaa baas lahaaday almihaadu gogol almaqsuusu bidami jahanamu waay midda j yacnii eedda iyo damiga lagu gaar yeelayo waa jahanama gogol jahanamo marka aayadda sababu nusuulkeedu sidaasuu ahaa marka allah wuxuu leeyahy qul dheh nebiyow liladiina kuwii ku dheh kafaruu kufriyey yahuuddu marka inay gaalo ahaayeen yaa meeshaas marka kaaga cad waayo cid allaale ciddii nebi moxamed maqashay oon rumaynin waa gaalo in lagu shakiyana waa qalad gaalnimadiisa waayo nebiyullaahi moxamed caalamkao dhanaa loo soo diray qofkii maqlo ee ku kufriyana waa kaafir satuglabuuna qul liladiina kafaruu waxaa ku dhahdaa satuglabuuna waa laydinka adkaan doonaa waxaana aada leedihiin marka innagaa dagaal naqaano iyo qalcado iyo dhufaysiye iyo waxba innaga noo yaalla aa leedihiin qalcadahana waa laydinka bixin doonaa waana laydinka adkaan doonaa sidaasayna u dhacday oo yahuudu bani qaynuqaac iyo yahuudu bani nadiir iyo kuwii kale yahuudu bani qurayda dhammaantood marka guuldarro iyo dulli ayaa magaaladii madiine uga dambeeyey siday ballanka baxyo nebiga ugu sameynayeen oo aynan ballan u lahayn qowl aynan u lahayn gaalnimadooda iyo madaxadeygooda ay ugu jireen waa laga adkaaday sida ilaahayba u sheegay aayaddan taa marka waxay kutusayda nebiga in loo waxyoonayey min xagga allana wax looga sheegayeen wixii loo sheegana sidooda ay udhiciji u dhacayeen wa tuxsharuuna waa la idin ururinayaa aakhirana ilaa jahannama jahannama intii kaa baa laydinku ururi ayaa la idin ururinaa wa bi-sa waxaa baas lahaaday almihaadu gogol ayaa xuno gogol jahannamo ayaa xun qofkay jahannamo marka gogol u tahay gogoshiisu waa xun tahay lahum min jahannama mihaad jahanama marka yacni xaggeeda yaa gogol u ah wa min fowqihim hawaash dushoodana jahanamo waxay uga tahay buste bustaha korena waa jahanamo gogosha hoosena waa jahanamo ayb qad kaana lakum aayatun fii fi'atayn iltaqataa fi'atun tuqaatilu fii sabiili اllah qad xaqiiqe ahe kaana lakum waxaa idiin ahaaday idinka haddaad yahuud tihiin aayatun aayad baa idiin ahaatay calaamad ayaa idinkugu sugan fii fi'atayni fii qisati fi'atayni laba kooxood qisadooda dhexdeeda calaamad iyo cibro iyo dalaalaa idinkugu sugan labada kooxood oo iltaqataa kulmay fi'atun koox tuqaatilu way dagaalamaysaa fii sabiilillahi ilaahay jidkiisay u dagaalama ku dagaalamaysay wa ukhraa wa fi'atun koox kooxda oo ukhraa kalena kaafiratun weeyaan mid ilaahay diiday oo ku kufrisay yarowna way arkaayeen mu'miniintii yacnii kooxda ilaahay jidkiisa ku dagaalamayso hum gaaladii ayay arkaayeen kooxda kaafirada ah midlayhim xaal ay yihiin labalaabkood xaal ay yihiin ra'yal cayni aragtida isheeda isha aragtideeda ayay sidaa ugu arkaayeen wallaahu alla yu-ayidu waa xoojinayaa binasrihi gargaarkiisa man buu ku xoojinayaa yashaa-u ay yashaa-uhu ou doonayo ina fii dalika kaagaa dhexdiisa la cibratan baa ku sugan cibro qaadasho liulil absaari aragyada kuwa u saaxiibka oo aragtida dheer marka qad kaana lakum khitaabku yahuud ou ku socdaa haddaad yahuud tihiin qisadii beder dhacday labada kooxood ee dagaalantayna waa mu'miniintii iyo mushrikiintii qoladaa dagaalkooda idinka yahuuda cibraa idinkugu sugan ayb qad kaana lakum waxaa idiin ahaa idinka aayatun baa idiin ahaatay marka kaanadii markaad waxta a lama gelinin inkastoo aayatun taa-utaniif ay ku jirto fasli yani aslanna aayatun waa ta'niif majaazi ah waay taaniidka majaazigaana awalba intaada laga reebo iyo in lagu daro waa banaanayd labada waa banaanayd haddana waxaa sii fiicneeyey in laga gooyo ta-da fasliga oo qad kaana qad kaana lakum ficilkii iyo faacilkii ta-da ku jirtay waxaa kala dhex galay lakum fasliguna wuxuu keenaa xataa hadduu mu-anadku xaqiiqi yahay ta-da in laga gooyo ayuu keenaa ka atalqaadiya bintulwaaqifi oo kale ayb marka alla wuxuu leeyahay qad xaqiiqe ahe kaana lakum waxaa idiin ahayd aayatun aayad ayaa idiin ahaatay aayad marka calaamad iyo cibro qaadasho oo aada nebiga xaqnimadiisana ku garanaysaan fii fi'atayni fii qisati fi'atayni laba koox qisadooda dhexdooda aayad idinkugu ahaatay labadaa koox oo iltaqataa kulmay dagaal ayay uayay u kulmeen fi-atun marka waxaa bannaan in mubtada laga dhigo tuqaatiluna lagu qabro nakiradaasna waxaa musawiq u noqonaya tafsiilka fii fi'atayni yaa la yihi labadii fi-a haddana lakala faslinaa fi'atun iyo wa ukhraa tafsiilkuna wuxuu ka mid ahaa musawiqaadka mid kamida mubtadaha inuu nakiro noqdo musawiqaadkooda tafsiilku mid kamidoo ahaan jiray ama in la yidhaah fi-atun sifo mawsuuf loo soo qadaro oo lala yidhaahdo ixdaahu yani ixdaahu maya ixdaahumaa fi'atun ama in mubtadaha la qadaro oo la yidhaha fi'atunta marka la iskaga qabro ixdaahumaa midood fi'atun waaye koox waaye tuqaatilu marka waa fi'atuntaa laga sifeynaa kooxda oo tuqaatilu dagaalamayso fii sabiilillahi ku dagaalamayso labadaasba waa bannaan tahay wa ukhraa wa fi'atun koox kooxda oo ukhraa kale kaafiratun wa fi-atun koox ukhraa kalena kaafiratun ay tahay mid gaalowday oo ilaahay diidan yarowna way arkayaan mu'miniintii yarowna marka waawuljam laba qira'a xarafkan laba qira'a la akhriyey yarownahum iyo tarownahum naafici oo kale wuxuu akhriyay tarownahum milayhim haddii tarownahum la yiraahdo dee qad kaana lakum khitaabkii nimankaas ku socdaa marka macnuhu wuxuu noqonayaa tarownahum waad u jeedeen waa arkayseen tarowna waad arkayseen hum mushrikiintii ayaad idinka yahuudda arkayseen milayhim mitlay almu'miniin mu'miniinta labalaabkood xaal ay yihiin yarownahum haddii la yidhaahdana yarowna almu'miniina waawaljamaacaha damiirku marka wuxuu noqonaa mu'miniintii yarowna almu'miniina mu'miniintii waxay arkaayeen hum gaaladii mushrikiinta ay la dagaalamayaan midlayhim labalaabkood xaal ay yihiin ru'yada ru'ya basariya waay marka mar walbaa milayhim xaalay noqonaysaan ayb ilaa halka mafcuul waa humtaasay uga gaabsanayeen ayb marka tafsiirkan dambe ishkaal baa imaan karo horta kan hore tarawna humta hore yahuuddu dad ayaa dagaalka marka meesha uu ka dhacayay joogay fiirinayey bal arrintaa waxay ku dambeynaysa iyo ka war dhowrayay kuwaas baa marka waxaa laleeyahay tarawnahum idinka waaba ujeedeenba mushrikiintu inay laba laab mu'miniinta ahaayeen yarawnahum marka la yidhaahna mu'miniinta gaalada waxay u arkayeen mithlayhim marka mithlayhimta waxaa imaan kara marka beder gaaladu sagaal boqol ilaa kun ay ahaayeen meelahaas mu'miniintana saddex boqol iyo dhowr ay ahaayeen marka sagaal boqol saddex boqol laba laab may ku tahayna ma ku aha saddex laabay ku tahay na marka mithlayhimtan see marka loo loo daaweynaa meeshaas baqawi marka wuxuu leeyahay uma lahu ta'wiilaani laba ta'wiiluu leeyahay axaduhumaa midkood yara almuslimuuna muslimiinta waxay arkayeen almushrikiina gaalada gaaladii beder ay kula dagaalamayeen mithlayhim labalaabkooda kamaa hum sida ay yihiin fain qiila kayfa qaala mihlayhim wahum kaanuu halaathata amhaalihim haddii la dhaho qiila waxaa la dhahayaa hada mithlu qowli rajuli waa hadalka qofka uu dhahayoo kale wa cindahu dirhamun asagoo dirham haysto ana axtaaju ilaa mithlay haada dirhami anigu waxaan u baahanahay dirhamkan labadiis laba lamida yacnii ilaa mithlayhi kan oo laba lagu daray siwaahu oo ka baxsan fayakuunu marka muxuu noqonayaa halaathata daraahim uu noqonaa marka marka macnuhu mithlay maxay ku noqdeen tiradooda markaad ka bixiso ayaga mu'miniinta saddexdan boqol iyo dhowrkan ay mu'miniinta yihiin oo laba jeer ah waay marka marka saddexdan boqol markaad ka tagto laba jeer oo saddex boqolaad sagaalkii boqol ay ku imaanayso maaha macnahaasaa marka la macneeyey macnaha labaadna in la yidhaha waana macnaha asaxa eh wahuwa alasaxu buu yidhi kaana almuslimuuna yarawna almushrikiina waxay u arkayeen mitlay cadadi anfusihim labalaabkood qallalahum allahu tacaala fii acyunihim ilaahay baa indhahooda ku yareeyey tiradii ay ahaayeenoo badnayd waa laga soo indhaha mu'miniinta gaalada waxay u arkayeen wax yar tirada ay yihiin wax ka yar labalaab un halkii nin laba inay kusoo aadayso kale ayb si marka qalbigooduna u sugnaado xataa ra-owhum ilaa ay u maleeyeen ay u arkeenba sita miatin wa sitatin wa cishriin lix boqol iyo labaatan iyo lix qof uma qalalahum ullahu haddana ilaahay waa sii yareeyey xaalad kale xataa ra-owhum mithla cadadi anfusihim waaba isla egtihiinay markii dambena isdheheen markii hore waa lasoo yareeyey waxaa looga dhigay labalaabkood bes lix boqol haddana xaalad kale waxaaba lagu tusay inay kaysii yaryihiin intaas marka aayadahan sidaasaa lagu jamcinaa suuratu lanfaalna waa ugu tegaynaa id yuriikahum ullahu fii manaamika qaliila walow araakahum kahiira lafashiltum ayb waid yuriikumuuhum id iltaqaytum fii acyunikum qaliila wayuqalilukum fii acyunihim aayadahaasaa marka tafsiirkan xoojinayo ayb yarownahum way arkayeen muminiinta yarawna way arkayeen mu'miniinta hum mushrikiintii milayhim xaal ay yihiin laba laab yacni laba iyaga lamida xaal ay yihiin ra'ya alcayni isha aragtideeda wallaahu alleh yu-ayidu waa xoojinayaa binasrihi gargaarkiisa iyo hiilkiisa ayuu ku hoojin ayuu ku yacni xoojinayaa ayuu ku xoojinayaa man axad yashaa-u uu doonayo ay man yashaa-uhu ina fii dalika kaagaas dhexdiisa lacibratan ayaa ku sugan cibro qaadasho liulil absaari buu ugu sugan yahay caqliga kuwa u saaxiibka aragtida kuwa u saaxiibka ah oo aragtida dheer marka khitaabku inuu yahuudii madiino joogtay uu ku socdo eewaxaa laga hadlayana ay beder tahay macnaha ugu dhow sidaas waayo ibnu jariirna uu doortay زuyina lلnaasi xb الشhahawaati min النisاءi والbaniina والqanaaطiir الmuqanطaraةi min الdahabi والfiضة zuyina waxaa loo qurxiyey linnaasi dadkii xubu shahawaati nafta waxay jeceshahay jacaylkeedaa loo qurxiyey shahawaadkii jacaylkoodii ayaa loo qurxiyey dadkii min annisaai haweenka xaal ay yihiin shahawaadkii baa la bayaanina marka min annisaa'i xaal ay haweenkii tahay waalbaniina wiilasha xaal ay tahay shahawaadkaas weeye waalqanaatiiri maalkii faraha badnaa xaal uu yahay maalkii day almuqantarati la ururiyey ee urursanaay maalkii urursanaa min aldahabi dahabkii xaal uu ka ahaaday waalfidati fidada xaal uu ahaa ka ahaaday maalkaa faraha badan waalkhayli fardihii xaal ay shahawaadku ka ahaadeen fardihii fardihii day almusawamati la calaamadeeyey waalancaami xoolihii waalxarhi beerihii xaal ay yihiin dalika kaagaa lasoo xusay mataaculxayaati noloshii raaxadeedii weeyaan addunyaa dhoweyd wallaahu allana cindahu agtiisa waxaa ahaaday xusnulma'aabi meel loo noqdo wanaaggeedaa ahaaday xusnu lmarjici zuyina linnaasi xubu shahawaati zuyinadan markaa yaa u qurxiyey dadka shahawaadkan laba macnaa ku jirta oo macna wuxuu leeyahay ilaahay baaba qalbigooda ku abuuray inay jeclaystaan ayb marka allaahu huwa aladii zayana lahum wuxuuna ugu qurxinayaa ibtilaa'an waimtixaanan iyagaa lagu imtixaana bal inay ilaahay amarkiisa iyo shahwadaas ay naftoodu jeceshahay midka ay dooro lahaayeena la fiirinaya inay shahwada ka sabraayaan oo amarka alle ay dooranayaan iyo in kale cumar radia allahu canhu waxaa laga wariyey al'aana yaa rab waqad zayantahaa fi lquluubi ow xiina zayantahaa lanaa haddaa ilaahu ood quluubteenna markaad quluubteenna ku jecle yacni markaad quluubteenna ku qurxisayah ayuu yidhi markaasaa waxaa soo degtay qul a unabi'ukum aayadda ka dambayso waxaa quluubtiina lagu qur lagu qurxiyey la jeclaysiiyey wax ka fiican ma idiin sheegaa baa la yidhi daacadii iyo wixii marka jannadii iyo yaa laga hadlay macna marka sidaas waaye macnaha labaadna tafsiir ibn abi xaatima aharkaas cumar lagu wariyey macnaha labaadna wuxuu leeyahay waxa u qurxiyey zuyina linnaasi xubu shahawaati waa shaydaanka waana qowlulxasan oo wuxuu yihi maa axadu maa axadun maa yani maa axadun ashadda lahaa daman min khaaliqihaa maa axadun qof ma jiro axad ma jiro buu yihi axad ma jiro ashadda lahaa uga daran daman xagga eedeynta min khaaliqihaa allihii abuuray alla isagaaba adduunyadan eedeeyeyo wax yar inay tahay oo aynan macno badan lahayn iyo isagaaba ka hadlayna marka allihii sidaa adduunyada u eedeeyeyo uga hadlay maba qurxinaayo uu leeyahay shaydaan waay waxaa dadka u qurxinaya jacaylkeeda tafsiirkaasna marka xasanulbasri ayaa isagana wato macno lagu tafsiir lagu jamcinayana waa jiraayo uu sheegay alusi saaxibu ruuxi lmacaani oo wuxuu isagu yidhi altasyiinu qurxinta bimacnaa khalqi xubbihaa fi lquluub markay tahay jacaylkaas in lagu abuuro quluubta dhexdiisa fa haadihi mudaafatun ila llahi marka midaas ilaaha loo idaafeyna ila ilaahay unbaa khaaliq ah nacam maalkan in la jeclaado waxaan la sheegay in la jeclaado quluubta allah ku abuuray cid kaloo wax abuuri karta ma leh macnahaas marka waa macno waa marka la leeyahay axadka qurxiyey waa alle ictibaarkaas waay wuxuu u qurxiyey ama alxadu calayha in laysku booriyo wa calaa tacaadiihaa in laysa siiyo si weliba qaldan oo xaaraan aan laysku siiyo cidda qurxinayso fa tilka mudaafatun ila shayaan shaydaankaa loo idaafeyna shaydaanka marka wuxuu ku leey war maalkan xaaraanta qaado maalkaa kuugu badanayo haddaad xaaraantan ka dheeraato waa faqrinaysaa waa baahanaysaa waxaas marka shaydaankaa ku jeclaysiinaya adiga xagga u yeeritaanka markay tahay laakiin markay tahay yaa qalbiga dadka ku abuurayo waxaan inay jeclaadaan ku abuuray allah tafsiirkaasna waa fiican yahay haddii sidaa lagu loo lagu wado zuyina linnaasi dadkii waxaa loo qurxiyey xubu shahawaati shahawaadkii jacaylkoodii ayaa loo jeclaanshadeedaa loo qurxiyey dadkii min annisaa-i xaal ay yihiin haweenkaa laga bilaabay lianna maxaa yeelay quluubta ragga iyagaa ku tacalluqi og wax uga daran oo quluub yacni quluubta ragga haween uga daran ugana dheganaansho badan ugana fidno badan ma jirto walidalika rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi maa taraktu fitnatan adara cala alrijaali min annisaai kama tegin fitno uga dhib badan ragga korkooda haweenka naagaha shaydaankuna wax badan ayuu iyaga ku goostaa walidaalika haweentu waatii xadiidka uu ahaa markay soo baxdo iyada oo quruxdeeda muujinayso oo cadar iyo barafuun iska soo buuxisay ay rag soo dhex marto oo yacnii in xadii riwaayaadka qaar ay zaaniyad ku tilmaamayaan shaydaankii iyo xadiidkii kale nebiga sal ll ly slam uu yihi haweentu hadday soo baxdo istashrafa laha shaydaan shaydaankii baa qooraansado oo meel kore ayuu ka fiiriyaa markaasuu dhumiyaa uu baadi yacni uu baadiyeynayaa haddii ilaahay subxaanahu watacaala dee aynan amarka alle raacidiisa uga badbaadin dadkana waa ku baadiyeynaya waa ku dhumina xadiidkii kalena wuxuu ahaa ina dunyaa xulwatun khadira waina allaha mustaklifukum fiiha fayanduru kayfa tacmaluun itaquu اdunya wاtaquu الnisaa faina awala fitnati bani israa'iila kanat fi الnisaa fitnadii ugu horreysay reer bani israa'iil ku baaba-een haweenay ahayd marka haween ka dhowrsada adduunyana iska ilaaliya haweenna iska ilaaliya naagihii marka saasaa loogu hormariyey waxyigu sidaas uu tilmaamay acdaa uddiin ayaguna haweenkii waxay ku dadaalayeen inay bannaanka usoo bixiyaan ragga ku dhex daraan wax ku fidneeyaan qaawiyaan oo ay xishmadda iyo xishoodka ay ka qaadaan asturka iyo xijaabka inay ka qaadaan ayay iyagu markaa dhaqaalana ku bixinayaan kuna dadaalayaan ayb haweenku marka mar allaale in allaale inta ay gurigeeda ku dhex jirtay sharaf badan tahay oy khayr badan tahay alla wuxuu yihi waqarna fii buyuutikuna walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati اlulaa waxaa kaloo iyadana sidoo kale rasuulka sal ll slam uu yidhi salaada ay qolkeeda jiefka ku tukanayso ayaa waxay ka kheyr badan tahay midda ay qolka banaankiisa daaradda guriga ay ku tukato midda daaradda gurigeeda ay ku tukato dhexdiisana tan ay masaajidka qoomkeeda ay ayay ku tukanayso ayay ka kheyr badan tahay marka kullamaa ay haweentu gurigeeda ku jirto ayay kheyr badan tahay xataa fii majaali alcibaadaat iyadoo masaajidka aan loo diideynin oo ay ku tukan karto oo nebigu uu yidhi hadday masaajidka rabto idinka idin dalbadaan ha u diidinina haddana waxaa mar walba yacni khayrka uu ku jiraa inay gurigeeda ku tukato salaadeeda nebigu sidaasuu yidhi salaada masaajidkiisa lagu tukanayo iyadooy kun salaad u dhiganto ayuu haddana haweenkii wuxuu ku booriyey gurigooda inay ku dukadaan wixii marka nebigu uu arkayey ama uu ogaa ama ilaahayba ogeysiiyey ayaa meesha ku jiraan dadka mu'miniintaana marka taladaas hadday qaataan waa fiicnaanayaan waxba u dhaqnaanayo haddii laakiin aynan qaadanin khatar waayb walbaniina wiilasha xaal ay ay tahay shahawaadkii baa marka lashe la bayaanina min annisaai haweenkii xaal ay yihiin walbaniina wiilashii xaal ay yihiin wiilashii baa iyagana lagu xijiyey oo dadku yacni wiilashu laba sibay ilmaha u dalbaan wiilashana qalbigooda waa aada u jecel yahay iyo hawadoodu qaarna de waxay u dhalaan faanfaan iyo inay ku dagaal galaan iyo inay wax ka celiyaan oo dhinacyadiisa saftaan kuwana waxay ugu da yacni iyaguna dadka wan wanaagsanna ilmaha waxay u dalbaan inay diinka ilaahay bartaan ay xoojiyaan nabiyullaahi sulaymaan waa ki yihi la aduufanna leylata caawa waxaan yacni u jimaac aan ugu tegayaa haweenkeygaoo dhan toddobaatan haween mid walbaana wiil qalab qaad ah oo fardafuul ah ayay dhali doontaa ilaahay jidkiis ku jihaado marka bukhaari wuxuu baabeeyey marka man dalaba alwalada qofkii waladka iyo ilmaha u dalbo ilaahay jidkiisa dartiis ayuu baab uga dhigay kaas waa fiican yahay marka ilmaha xataa waxa loo dhalaayo ama loo rabo yaa diintu ayna bare xataa ninna wuxuu iskaga dhalayaa marka meelaha iskaga daadi una ku daadsanaadaan meeshaan yaa maraayo inay hebel meeshaas yaa maray inay hebel meeshaas yaa joogay inay hebel bis ayuu iska rabaan waana dhaqanka dadka iska reer baadiyaha ah oo dagaalka ku nool mar walba ku dhex jira ay qabaan waay ilmahaas wuxuu u dhalaa inay dagaal u galaan hadhow bes qofka laakiin diinta yaqaano ee ilaahay diinka ku dhowro ilmaha wuxuu u raadsadaa marka in ilaahay ilmo fiican ka beero ayb marka shahawaadkii wiilashii maadaama qalbigu jecel yahay haddana shahwad lagu fidnoobi karay noqon karaan waalqanaatiiri maalyaalkii faraha badnaa ah almuqanqarati maalyaalka faraha badan qaarna hadda tiray u yeeleen culimada mufasiriinta qaarna waxay yidhaahdeen maya maal badan unbaa loo jeedaa kaasaan xoog badan almuqanqarati mufaclalatun waay waqiila mufancilatunna waa la yidhi ayb oo nuunka xaraf zaa'ida laga dhigo min alqindaari wamacnaahu almujtamicatu waay waa tafsiir ayb macnaha macnahaasaana marka aada u badan ayb macno labaad wuxuu leeyay almuqandarati almudacafati ee la la labalaabay la laalaabay maal aada u badan nafta waa jeceshahay min adahabi dahabka xaal uu ka ahaaday waalfidati fidada xaal uu yahay kaasi waalkhayli fardihii fardihii almusawamati la calaameeyey laba tafsiir a ku jirto almusawama almucallama fardihii la calaamadeeyey oo barta loo yeelay oo dabarina kaas uu doortay oo farasku markuu shakaalan yahay oo hal lug oo markaa yacni bar ay uga taallo sidaas loo safo aad buu u qurux badan yahay marka dadku naftooda waa jeceshahay macnahaasaana alimaamu dabari uu doortay macno labaad wuxuu yahay walkhayli fardihii almusawamati la foofiyey fardihii la foofiyey almusawama eyacni la daajiyey yacni meelihii marka cagaarkii daaqii inkastoo macno ahaan suuragal ay noqon karto haddana laakiin waa laga fiican yahay waayo luqada carabiga mashhuurka ah xooluhu markay daaqaan waxaa la yidhaha saamat libilu geeli waa daaqay waa laazim ficil laazim marka mutacadi laga dhigaayana waxay noqonaysaa marka asamtu asamtu libila asamtu libila geeli baan foofiyey waay laakiin sawamtu libila geeli ayaan foofiyey oo facala laga bixiyo tacadiga oo calaa wasni facala ku imaado ma badna luqada carabiga in lagu arko sidaas oo kale qur-aankuna marka luqada shaa'ica ee mashhuurka ahe badan in lagu macneeyaa fiican sidaasuu marka alimaamu dabari oo u doortay almusawamati almucallamati la calaamadeeyey waalancaami xoolihii iyo walxarhi beerihi intaasba shahawaadkii waayo dalika kaagaasi mataaculxayaati noloshii dhaldhalaalkeedii iyo raaxadeedii waayo addunyaa noloshii day addunyaa dhaweyd wallaahu allana cindahu agtiisa xusnulma'aabi xusnulmarjici meel loo noqdo yacni wanaaggeeda agtiisa ahaaday noqosho wanaagsan meel loo noqdo wanaagsan yaa ilaahay agtiisa ahaatay ka-annahu marka inay yidhaahdeen meeshaas loo noqonaye wanaagsan maxay tahay maxaasa laga helaa qul a unabi-ukuma marka aayaddaasa imaanaysa marka xoolaha iyo beeraha laftooda waa lagu fidnoobaa walidaalika suurat lkahfina waa ugu tegaynaa ninkii beertiisa intuu fiiriyey ku fidnoobay wadakhala jannatahu wahuwa daalimun linafsihi qaala maa adunu an tabiida hadihi abada wamaa adunu saacata qaa'imata walain rudidtu ilaa rabbii laajidana khayra minha munqalaba xadiidkii nabigana waxau abu daawuudka uu warinaya idaa tabaayactum bilciinati waakhadtum adnaaba albaqari waraditum bizarci wataraktum ljihaada fi sabiili illahi slt allahu calaykum dula laa yanzichu cankum xataa tarjicuu ilaa diinikum haddaad ribada u xeeladaysataan lo-da saynteeda aada dabada qabsataan oo looleey aada iska noqotaan beerihii aada ku raalli noqotaan ilaahay diintiisa inaad u halgantaan ood u jihaadaanna aad ka tagtaan ilaahay dulli bou idinku sallidaa uunan idinka faydaynin ilaa aad diinkiinni u laabataan xataa tarjicuu ilaa diinikum ilaa diinikum marka waa diinki kulligiis in loo noqdo kulligiis ayb diinta dhammaanteed marka loo laabto taa marka waxay kutusaysaa waxyaabaha shahawaadka naftu jeceshahe lagu fidnoobi karo xoolaha iyo beeraha inay ka mid yihiin xadiid kalena rasuulka sal ll slam wuxuu yidhi halaaku ummatii ummaddayda halaageeda wuxuu yidhi wuxuu ka imaanaa laba meel ayuu sheegay meel kamida marka labadaa meel waxay ahayd fi laban caanaha marka culimada waxay ku fasireen markii la weydiiyeyba sidee caanaha yani halaag ay u keenayaan wuxuu ku tilmaamay baadiyaha iyo iska aadayaan halkaasay u caano doonanayaan jumco iyo jamaacana waa ka tegayaan jumcadii iyo jamaacadii ayay uga tegayaan halaaku ummatii fi lkitaabi wallaban saasuu ahaa xadiidka ummadeyda halaageeda wuxuu ku jiraa kitaabka iyo caanaha kitaabka sidee ugu jiraa ra'yigooday ku wadaayaan kitaabka oo kitaabkii marka muraadkii saxda ahaa ee alleh rasuul naska yacni ay ka lahaayeen tafsiirkii saxiixa ahaa ayay ka tegayaan ayagoon sunnadii aqoonin bay qur-aanka sida ay la tahayay u qaadanayaan qur-aanka waa dhumayaan markaas waxa wax dhuminaya marka qur-aanka miya maya qur-aanku hanuun waaye sidii loo fahmi lahaa ayaa u baahan qofku inuu aada iskaga fiiriya oo dad marka qofku ku kalsoon yahay cilmigiisa iyo kutubtii marka culimadii muslimiinta qoreen iyo yani inuu aada u feeriyo kanka marka qur-aanka qofka ra'yigiisa ku fasiraayo waa dhunsan yahay kan kale caanahana marka wuxuu ku yidhi yubduun baadiyahay u baxayaan waxay ka tegayaan marka fayadacuuna aljumcata aljumucata waaljamaaca jumcadii iyo jamaacaadkii bay ka tegayaan oy dayacayaan qul a unabi'ukum bkhayri min dalikum qul waxaa tidhaahdaa a unabi'ukum ma idinku waramaa bikhayrin wax ka khayr badan min dalikum kii naas lasoo sheegay wax ka khayr badan oo ka fiican ma idiin sheegaa liladiina kuwii itaqow ilaahay ka cabsaday waxaa u sugnaaday cinda rabbihim rabbigood agtiis waxaa ugu sugnaaday jannaatun beerayaalo ayay ku leeyihin jannaadka oo tajrii ay soconayso min taxtihaa min taxti qusuurihaa wa ashjaarihaa saraheeda iyo geedaheeda hoostooda ay qulqulayaan alanhaaru webiyaalka khaalidiina xaalay yihiin kuwii waarayo fiihaa jannaadkaa dhexdooda ku waarayo wa aswaajun ayay leeyihiin xaasas xaasaska oo mudaharatun kuwa la dahiray oo la nadiifiyey ah oo xayd iyo laga nadiifiyey iyo wasakh wa ridwaanun raalli ahaanshay leeyihiin oo u sugnaatay raalli ahaanshaha oo minallaahi ilaahi xaggiisa ka ahaaday wallaahu alla basiirun mid arag arkid badan waa bilcibaadi addoomaha aayaddan markaa de xusnulmahaabkii baa naloo fasirayaayo alla wuxuu leeyahy qul waxaa tiraa nebiyow a unabi'ukum ma idinku waramaa bikhayrin afcalu tafdiil waayo bikhayrin wax ka khayr badan min dalikum kiinaas lasoo sheegay liladiina taqow jumlo kacaysa waay marka waana abarun limub yani khabar muqadam waayo jannaatuntan waa mubtada muahar sida ugu fiicanna saas waay ayb siyaal kaloo la ecraabana waa jirtaa tan uun hadda ayaan ka qabsanayna liladiina kuwii itaqow alla ka cabsaday cinda rabbihim rabbigood agti yani agtiisa waxay ku leeyihiin jannaatin marka cinda rabbihim waxaad ku tacallujinaysaa liladiinada wixii aa ku tacallujinaysa liladiina kuwii waxaa u sugnaaday itaqow alla ka cabsaday cinda rabbihim rabbigood agtiisa waxaa ugu sugnaaday ayaad leedahay jannaatun jannaad beerayaalo jannooyin tajrii ay soconayso min jannaadka oo tajrii ay dureereyso min taxtihaa saraheeda iyo geedaheeda hoosteeda alanhaaru wabiyaalo ay dureerayaan khaalidiina xaalayyihiin kuwii waaraayo fiihaa jannaadka dhexdooda weliba iyagoo ku waarayo iyo wa aswaajunbaa ayay leeyihiin xaasas mudaharatun la dahiro la nadiifiyey oo laga nadiifiyey xayd iyo iyo nifaas wa ridwaanun raalli ahaansho ayay leeyihiin raalli ahaanshaha oo minallahi ilaahi xaggiisa ka ahaaday meeshaan marka saddexdii waxyaabood de wixii ma'kuulaad iyo mashruubaad waa loo sheegay oo jannaatun tajrii min taxtiha alanhaaru khaalidiina fiihaa beerahaas waa la cuna wax la cuno wax la cabo yaa laga hela webiyaalkaas qulqulayana waa laga cabaa marka bani aadamka waxyaabaha uu jecelyahay madcuumaad wanaagsan ayaa jannada laga helaa mashruubaad la cabe wanaagsan baa aayaddu sheegtay wa aswaajun mudaharatuna mankuuxaad wax marka yacni la yani qofka uu ku guto adduunyada marka la joogdo waa iska shahwey dadku waxay jecel yihiin waxay shahwadooda ku gutaan mankuuxaad yani kuwa markaa yani la nikaaxsado oo loo galmoodo ayay markaa yaa dadku ay jecel yihiin marka aakhiradii jannadiina wax marka yacnii kuwa adduunyada kuwan joogo kuwa ka qiimi badan oo ka khayr badan yaa jannadii yaallo waayo mankuuxaadkiina waa lagu sheegay qofku waxaa kaloo u baahan yahay wax macnawiyaadkiisa dhiso oo qalbigaagu markuu degan yahay oo wax kuu soo socdo aadan ka cabsanaynin wax aada soo dhaaftayna welwel ounan kaa haynin waa markaad ugu fiican tahay adduunya ma lagu helaa taase maya adduunyadu marna waa kuu fiican tahay marna waa kuu xun tahay halkaas marka waxaa la yidhi waridwaanu min allaahi ilaahay baa marka raalli ahaanshadiisau ku dejinaa dadkaas waa idinka raalli noqday mar dambana idin ma idin caroonayo oo caradayda idinku degi mayso sidaas ayuu dhahayaa oo kula hadlaa ilaahay subxaanahu watacaala ahlu jannaha taas markay helaana de niyadoodii waa dhisan tahay bis waay nacam mar dambeba dhib dambe iyo caro alle dambe iyo haddaynanba ka baqaynin qalbigoodiina waa kaa waa la dhisay nacam marka wax loo tartamo loo dadaalo meeshaan waay nacam tan waay nacam limidli hada falyacmal ilcaamiluun wa fii dalika falyatanaafas ilmutanaafisuun marka macnawiyaadkii iyo xisiyaadkiiba labadaba waa ka aada bay uga dhisan yihiin ahlu jannaha fi suurati tawba fi suurati tawba waridwaanu min allahi akbar raalli ahaanshaha ilaahay xaggiisa ka ahaaday baaba weynin badanoo wax kale ka weynin badan oo markuu ilaahay raalli ka noqdo nicmooyinkii kale midaasaaba uga weynin badnaanayso wallaahu alle basiirun mid arkid badan waayo bilcibaadi addoommada alla mid arkid badan marka midaan caaqilku marka muxuu sameynaa culamaa usuluug waxay leeyihiin qofka caaqilka ah lada macaan gaaban waqtigiisu gaaban yahay kama doorto lada oo iskuma dhaafiyo macaan joogto ah adduunyadan marka ladaadka yaalle madcuumaad iyo mashruubaad iyo mankuuxaadka adduunyada yaallo waa go-ayaan oo ninka ugu badan marka uu lixdan ama toddobaatan xagga u dhaafo xataa hadduu haysto waxay ugu fadhisa ma lahan yacni xataa waxaan ujeedaa haddii uu haysto wax ay u gasho ma lahanoo sidii markuu dhallinyaraa uu ugu raaxayso lahay ma ugu raaxayso karo nin siddeetan jiro ama sagaashan gaaray ama boqol gaaray dhib wax kasta haddii hadda uu gacanta ku haayo haweentii ma waa yacni tabar uma hayo cunto tabar uma haayo cabid tabar uma haayo maskaxdii iyo xisiy yacni macnawiyaadkii waa isdhimayaan geeri ujoogna waa yahay nacam geeridiibuu marka qarka u saaran yahay calaa xaafati lmowt waay nacam lada marka macaan intaas ku eg inuu qofka iskaga tagsiiyo lada joogto oo midaan laga sheekeynayo waa u caqli xumo marka dadkii wax fahmay oo diinta kasay caqliga badnaay adduunyadan macaansigeeday iska yareeyeen midda aakhiray marka aada ay u doorteen oo intay adduunyada joogaan cumrigooda waa dadaalayaan oo hurdadii ay yaraysanayaan yacni wixii la cunayay yaraysanayaan waa daacada rabbi bay ku dadaalayaan tan macno uguma fadhisa midaasay higsanayaan aladiina yaquuluuna rabbanaa inana aamanaa faغfir lanaa dunuubana waqinaa cadaaba annaar aladiina wixii lasoo sheegay kuwii ayay usugnaadeen oo iska leh waxaad ka bedelaysaa liladiina taqowda hore haddaad doontana waxaaba ka fiican sifo ka dhig liladiina taqow aladiina kuwa kuwaas oo yaquuluuna dhahayaan aamanaa waan rumayn yaquuluuna dhahayaan rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow inanaa anagu aamanaa waan rumaynay ma arin wallaahu alla basiirun mid arkid badan waay bilcibaadi addoommada arkid badan hay ilaahay marka mid addoommadiisa aada u arkaayo aladiina marka aladiinada in laga bedelo bilcibaadida waa laga fiican yahay wallahu basiirun bilcibaadi aladiina u arkaa haddii la dhaho kuwa kale ma arkaayo mia marka aladiinadan waxaa ku bannaan liladiina taqowda hore in bedel looga dhigo oo aatinaa markaa aladiina yaquuluuna kuwa dhahayo ayaa wixii lasoo sheegay ay u sugnaatay ama inaad sifo ka dhigto aad tiraa liladiina taqow aladiina kuwaasoo yaquuluuna dhahayaan rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow inanaa annaga aamanaa waan rumaynay yacnii bika adaan ku rumaynay iyo wixiina lagu waajibiyey inaan rumaynay ee faqfir ilaahu dhaaf lanaa annaga noo dhaaf dunuubanaa dunuubteenna noo dhaaf waqinaa naga kori cadaaba naari naarta cadaabkeedana naga kori kuwaas oo alsaabiriina kuwa sabro ah wasaadiqiina kuwa runta sheega ah waalqaanitiina kuwa ilaahay adeecay ah waalmunfiqiina kuwa bixi yacni bixiyey ah amwaalahum maalyaalkooda bixiyey fii sabiili illahi ku bixiyey waalmustakfiriina kuwa dembi dhaafka dalbado bil asxaari aroorta hore dembi dhaafka kuwa dalbado marka aladiina iyo aayadda asaabiriinada kulli waxaan hadda ka dhignay liladiina taqowdan ka sifeynay waxaa kaloo asaabiriinada ku bannaan ficil madxi inaa usoo qadarto oo aad tira amdaxu waxaan ammaanayaa asaabiriina kuwa sabraan ammaanah waasaadiqiina kuwa runta sheegayaan sheegaan ammaanah waalqaanitiina kuwa ilaahay adeecay baan ammaanayaa waalmunfiqiina kuwa maalkooda bixiyo oo maxay ku bixiyaan ilaahay jidkiisa wlmustakfiriina kuwa dembi dhaafka ilaahay weydiisto bil asxaari aroorta hore yaan ammaanayaa ayb marka mu'miniintaas marka jannadaa iska leh ee waxyaabahaas leh waa kuwa tilmaamahan leh marka tilmaamahana jannadii marka qofka uu ku mutaystaayo ilaahay subxaanahu watacaala tawfiiqdiisa ka gadaaya iyo tafadulka alle ka bacdi jannadii marka acmaashan baa sabab u ah ayb aladiina kuwa kuwaas oo kuwa ilaahay ka cabsaday oo yaquuluuna dhahayaan rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeeno inanaa aamanaa waan rumaynay faqfir lanaa ilaahu dhaaf noo dhaaf dunuubanaa dunuubteenna noo dhaaf waqinaa naga kori cadaaba naari naarta cadaabkeeda asaabiriina amdaxu waxaan ammaanayaa asaabiriina kuwa sabro oo sabarka saddexdiisii noocba la imaaday daacadii ku sabray oo macsidii ka sabray waxyaabaha aqdaarta iyo qadaha allana ku sabray wasaadiqiina kuwa runta sheegay baan ammaanayaa wasaadiqiina marka runtayay u sheegayaan ilaahay run allay run u sheegeen dadkay run u sheegeen waayo marka runta de axadka aada run inaad kula dhaqanto ay tahay ka ugu mudan waa allah subxaanahu watacaala lidalika fii suurati moxamed alla wuxuu yidhi faida cazma almru falow sadaquu llaha lakaana khayra lahum hadday ilaahay run u sheegi lahaayeen dadkiina marka in runay kula dhaqmeen waalqaanitiina kuwa adeecay alle waalmunfiqiina kuwa bixiyo amwaalahum maalyaalkooda bixiyey fii sabiili illaahi ku bixiyey waalmustakfiriina kuwa dembi dhaafka dalbaday oo bil asxaari aroortii alla kaga ka dembi dhaaf dalbado wlmustakfiriinadan laba tafsiir baa lagu fasirayo ay almusalluuna bilasxaar waa dadka tukanaya aroorta hore salaada subax intaynan gelin ka hor waqtu saxarka xilliga marka suxuurta la suxuurto ayay marka tukanayaan istikfaarna marka waa ku jiraanoo ilaahayna dembi dhaaf bay weydiistaan xilligaas ibnu mascuud marka waxaa laga sheegay inuu dhihi jiray xilligaas aroorta oo kale aayadahan oo kale intuu akriyay ilaahay istikfaar weydiisan jireen wa bilasxaari hum yastakfiruuna suuratu daariyaat ayay jirtaan ee waqtigaasna istikfaartu ducadana waa lagu fasiro xilligaa waa duceysanayaan xadiidkii nabigana waatuaa yanzilu rabbuna kula leylati ilaa samaa'i dunya xiina yabqaa hulutu lleyl habeenka saddex dalool dalool markay dhiman tahay ayaa ilaahay subxaanahu watacaala waa soo degayaa samaa dunyaa buu usoo degayaa soo degid ilaahay u qalanto isaga laayiq u ah markaabuu wuxuu dhahayaa hal min mustakfirin faakfira lah mid dembi dhaaf dalbaayo ma jira oon u dembi dhaafo hal min daacin fa ujiibahu mid ibaryayaa ma jira aan ajiibo hal min hal min caanin fa afukahu riwaayaadka qaaraa kusoo arooray mid maxbuus a ma jira oon fakiyo oon daayo dadkii marka yacni waqtigaa ilaahay sidaa uu dhahayo ayay dadkani taagan yihiin oo ilaahay istikfaar weydiisanayaan istikfaarta gaar waxaa loogu xusay de waxa ugu fiicanood heshaba dembi dhaaf waay haddaad dembi dhaaf hesho xaalkaaga waaba iska toosaa macnaha labaad zayd bnu aslam ayaa ku macneeyey aayadda oo wuxuu yihi aladiina yashhaduuna subxa fii jamaacatin kuwa subaxa jamaacada ku xaadiro waay salaada subaxa zayd bnu aslam shaykhu malik ayaa iyadana saa u macneeyey aayadda macnaha horaa laakiin aada loo u badan daahirka aayadduna u keena ayb ibnu cumar wuxuu ahaa habeenka aada u u nooleey jiray markaasu wuxuu dhihi jiray yaa naafic asxarnaa war naaficow ma galnay waqtu saxarkii fa aquulu laa buu yihi naafic maya ayaan dhahayy fa yucaawidu salaata salaaduu ku noqonayay fa idaa qultu haddaan dhaho nacam waa la galay waqtigii saxarka qacadda waa fariisanaya yastakfiru llaha wayadcuu waqtu saxarba haddii la galo duco iyo istikfaaru u fariisanaya salaadda waa joojinaya xataa yusbixa ilaa uu waaga ka galo waa bris beristo shahid allahu anahu laa ilaha ilaa huwa walmalaa'ikatu wa ulu lcilmi qaa'ima bilqist shahid allaahu alla wuu ka marqaati kacay wuxuu ka marqaati kacay annahu biannahu biana alxaala washa'na xaalka iyo sha'nigu inuu yahay laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa isaga maahan waalmalaa'ikatu malaa'igtiina way ka marqaati kaceen towxiidkaas wa ululcilmi cilmiga kuwa u saaxiibkaana way ka marqaati kaceen qaa'iman xaal uu yahay alla mid u taagan bilqisdi cadaalad isagoo u taagan oo alla ka marqaati kacay mar walbana ilaahay cadaalad ayuu u taagan yahay uu maamulaya laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jira ilaa huwa isaga maahane alcasiizu allihii addoommadiisa ka adkaa alxakiimu ee falsamaa shahaadadu marka waa cilmi iyo ogaal marka towxiidka qadiyadan marka yacni towxiidka ah sida ay u weyn tahay baa aayadda nalagu tusaaleyna waxaa la leeyahay marka nimankan nasaara najraan towxiidka ay diidan yihiin ilaahay oy nabi ciise la alle oy la wadaajinayaan nabi ciise wixii alle ou lahaa oy nabi ciise wax ka siinayaan oo ay leeyihiin nabi ciise ilaah ah ama ilaahay buu ilaahnimada la leeyahayda ay leeyihiin war arrinkaas arrin fudud ma aha waa arrin ilaah allaha dhulkaani cirkan abuuray arrin ou markhaati ka noqday waay wixii ilaahay markhaati ou ka noqdana xaq sugan waay bas aayadna marka yacni waxaa ku sugan sha'niga towxiidku inuu yahay sha'ni weyn oo yacni aslul usuul inuu yahay meesha marka de qofku ay waxna uga hagaagaan waxna uga hallaabaan xadiidkii nebigana waa to ah muslim uu warinayay min xadiidi jaabir nin reebaadiya nebiga u yimid markaasuu yihi mal muujibataani yaa rasuul allah rasuul allow waa maxay labada shay ee mid kastaa wax waajibinaya midna janno midna naar markaasuu yihi man maata laa yushriku billahi shay-an dakhala aljanna waman maata yushriku billahi shay-an dakhala annaar qofkii dhinto isagoo ilaahay cid kale la caabudayo oo la wadaajinayo wixii uu lahaa naarow galay qofkii dhinto isagoo ilaahay keliya caabudayana jannow galay marka shay waxaa weeyaan nolosha dambe shaygay ku xiran tahayba wayn wax iska basiida ma aha qofkii marka gaal iyo muslim isku mid waaye dhahayo oo shanigii towxiidka basiid ka dhigo ka dhigayo ama midka muslimka ah laftiisa ee qadaayaadka towxiidka iyo marka laga hadlaayo qadaayaad iska khilaafiya u arko dadka gobol baad arkaysaa dacwan wadnaa ku dhahayo haddana marka dadkii qadiyad towxiid ka qaldan marka laga hadlaayo oo la leeyahay war muslinaa taa ilaahay ka cabso waxaan iska sax waxaan aada cid aada yacni la wadaaji aada yacni cid kale siinayso waa xaqii ilaahay keligiis ou lahaaye nihow bara ee ogow markaad tiraahdo wuxuu ku leeyahy masaladan khilaafi waaye muslimku waa isku khilaafsan yahay war waxaan yani shaygan ilaahay ka marqaati kacaayo see laysugu khilaafi karaan yani qofku marka yani inuu yani cimaamad inuu xirto koofiyad xirto waa fududdahay laakiin hadday heerka uu taagan yahayba ay tahay war ilaahay keliya hala caabudo naga dhaafmay mas'ale khilaafi ah maxaan sameynaa salaadan dadka ugu yeeraynaa keliya war qofkan marka ilaahay keyrkiis nadarka uka xiranayo oo qubuurihii maryaha ku xiranayo oo wax yar markay gaaraan yaa sheekh fulaan ou dhahayo eeilaa wixii ilaahay lahaa heyrkiis wax ka siinayo yani maxaad salaadba kaga ka kaga hadashaa war waxaan baa jaahil ka tahay ood kaa yacni kaa qaldane waxaan mar dambe ha samaynin ilaahay ka cabso inaad tiraahdid hadday noqonaysa marka middaas mas'ale khilaafiya culumaa isku hayso haddaad joogto ilaahayna uu leeyahay shahid allahu anahu laa ilaaha illaa hu wax weynaa kaa maqan marka nacam ee qofku marka cudurka uu diloodana waxaa la yidhaahdaa marka dambe ixsaaskaa ka ta wax ma dareemaya waana jiran yahay inuu jiran yahayna ma oga ma dareemaya nacam markuu unconscious intuu noqdo kooma iska galo qofkaas wax u fahmaayo dareemaayo male jahliguna qofka meeshaas waa gaarsiiyaa haddii jahligu uu dilo qofkana waa u dhammaatay de waxaa waa meeshii markaa mutanabi uu ka yidhi maa lijurxin bimayitin iilaamu qof dhintay dhaawac xanuunkiis ma leh qofkaan hadduu dhinta haddaad maanta dhan ulaynayso wax uu wax uu ka ogyahay ma leh marka dadka marka jahligu uu dilooday oo haddana dadkii ayaga ducaad u noqonayo de ummaddaas wax un baa ka hadlaysnaanaya mar walba ayb ma ugu tala yani talagalkaygu ma ahan yani fulaan iyo callaan iyo inaan hadda marka aan ka hadlo raaligelintoodana waxaanoo kale lagaga raaligeliyana wax yacni muhiimad weyn ilama laha waxa muhiimkaa waxay tahay aslul usuul oo tawxiidka ah ayaa mas'ale khilaafi ah ah waxaas waa in la diidaan ayb waa dhi marka meesha mushkilada ka timidna waxay tahay lafdiga ilaah u fiirsada lafdi ila lafdu ilaah iyo allah yaa macaanidoodii si daqiiqa aan loo fahmin waxaa ka dhashay marka tawxiidkii fahamkiisa inuu ka qaldamo dadka qofku marka waa inuu luqadii carabiga ka fiiriya ilaah maxaa laga wadaa aqwaashii culummada dib ugu laabto wax badan marka uu feeriyo nacam markaas iyo lafdiga cibaadada haddana nacam ilaah markaad garato muxuu noqonaya macna alilaah ilaah waa macbuud alaha ya lahu ilaahiyatan wa uluhatan wa uluhiyatan macnaa waa maxay waa cibaado marka laa ilaaha markaan leenahay macbuud kula caabudo oo xaq lagu caabudaa ma jiro waay macnaheedu ila allaahu allah ma ahani markaan sidaa dhahno meeshii haddana erey kalaa soo galayoo cibaado ayaa soo gashay cibaado waa in la fahmay iyadana marka waayo dadka qaar cibaadada sujuudda iyo rukuucda ay u haystaan iyo salaada markay tagto alla yacni baryada markay tagto nadarka iyo shardiga marka ay tagto khawfu siriga qalbiga marka ay tagto rajada qalbiga marka ay tagto cibaadaad uma arko wuxuu ku leeyahay ninkan maxaa ka qaldan war ilaahay keyrkiisa u nadar nadar cibaado inuu yahay ma oga qofkan wuxuu ku leeyahy ma asagaa ilaahay keyrkiis u sujuuday marka dee cibaadadii sujuud keligeed ma aha wax culimo ahoo yidhi sidaas ma jiraan ogaadan shayga marka cibaado waa inaad barato markaad cibaado macnaheeda fahamto ayaad garan kartaa waxaan ilaahay ou lahaa in cid kale la siiyey iyo inaan la siinin inta ka horeysana haddaadan aad yacni intaa in wixii ka horeeyo haddaad caami tahay iska aamus saasaa kuu kheyr badan wax iska raadraadi wax iska barbaro haddii aada wax baarbaaran kartood culummo ama daalib cilmi tahayna labadaa erey macna alilaah iyo macna alcibaada si fiican u fiiri markaas baad marka garanaya mas'alo khilaafi waaye iyo waa kaa baxaysaa markaas shahid allaahu ilaahay wuxuu ka marqaati kacay annahu biannahu damiirkaa marka damiiru shani waaye biana alxaala washa'na xaalka iyo shanigu laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jira waayo ilaa huwa isaga maahani arrinta weyn ee muhimka ah ee alla ka marqaati kacayo waxaa weeyaan macbuud xaq lagu caabudaa inuunan jirin ilaa huwa isaga maahani macbuud xaq lagu caabudo ereyga xaq maxaan usoo gelinaynaa waxaan u gelinaynaa wax la caabudo waa jiraan aan ilaah allah ahayn laakiin baatila lagu caabudaa sow maahan kuwaas marka laa ilaaha macnaheeda wax la caabudo oo xaq lagu caabudaa ma jiro ila allahu allah maahana waxa kale marka waa faalso cibaadadooda allah cibaadadiisa unbaa xaq ay tahay waalmalaa-ikatu malaa-igtii ayaa ka marqaati kacday iyadana tawxiidkaas wa ululcilmi cilmiga kuwa u saaxiibkaa ka marqaati kaceen meeshaas marka culimadu waxay yidhaahdaan waxaa ku sugan ahlu cilmiga fadligooda nacam waayo ilaahayba haddii uu malaa'igtii ku cadfay ahlu cilmi dadka cilmiga le uu raaciyey wax laga markhaati kaco wixii ugu qiimaha badnaayo tawxiidkuna ay ka markhaati kacayaan meeshaas marka cilmigu wax weyn inuu yahay baa laga qaadanana marka ninkii cilmiga sharciga bartaa oo ilaahay diinkiisa fahmo wax weyn uu haystaa qofkii isagu hadda kasii jeedana khayr badanuu kasii jeedaa khayr ayuu kasii jeedaa saas darteed marka laba nin oo nina cilmi maadiya bartay nina oo cilmigii sharciga bartay waxyiga ou bartay yaa qiimo badan haddii la yidhaahdo haddaad aragti adduunyo ku fiirinayso ma dhihi kartid xataa haddii ara aragti adduunyo lagu fiiriya kaasaa qiimo badan maahan adduunyada ilaahay ciddou siiyaba waa sii karaan marka aragti sax a markaad ku fiirisa laakiin kan cilmiga sharciga bartaa qiimi badan yani kitaabkan miftaaxu daari sacaadana aaduu uga hadlay aayaddan alimaam ibn اlqayim qaa'iman xaal uu yahay alle mid kuu taagan bilqisdi cadaalad u taagan marka qaa'iman allaahuda laga xaaleynaa shahiid allaahudaas laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa isaga maahane alle alcasiizu allah addoommadiisa ka adag alxakiimu falsam ina addiina cinda allahi alislaam ina addiina diinka almardiya laga raaliga yahay cind allahi ilaahay agtiisa laga raaliga yahay alislaamu waaye waa islaamnimada waa hoggaansanka iyo daacada alle loo hoggaansamo loogu hoggaansamo bitadalluli in laysu dulleeyo wma اkhtalafa aladiina wama اkhtalafa ma aynan iskhilaafin aladiina kuwii uutuu la siiyey alkitaaba kitaabka la siiyey ilaa min bacdi maa kolkii ka gadaale ma ahane jaa-ahum uu u yimid alcilmu cilmiga markuu u yimid ka gadaale ma ahane bagiyan liajli bagyin gardarro darteed ayayna isku khilaafeen bagyiga oo beynahum dhexdooda ahaaday waman qofkii yakfur ku gaaloobo biaayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa ku kufriyo fa in allaha alla sariicu lxisaabi xisaabkiisu miduu degdegayo ina addiina cinda allahi alislaam ina addiina diinka yacni istislaamka iyo daacada dhabta ah almardiya ee laga raaliga yahay cinda allahi ilaahay agtiisa lagaga raaliga yahay alislaamu islaamnimadii waay meeshaa marka maxaa aayaddan siyaaqan loogu keenay ile aayaadka nasaara najraan ay ka warramayaanaan dhahnay waxaa meeshaas laga qaadanayaa nasaara najraan muslimiin inaynan ahayn qofkii yacni ilaahay keyrkiis la caabudayo ciise ilaahnimadiisa aaminsan oo yani ciisa bnullaahi dhahayo oo kaas sidee buu islaam ku noqona marka aayaddu marka waxay nimankan markaa nebiga la doodaye nasaarada ah yaa waxaa loogu tilmaamayaa war islaamnimadu diinta oo alla raalli ka yahay waa midda ilaahay keliya loogu hoggaansamo idinkana taa ma haysaano wixii ilaahay lahaaba nabi ciisaad ugu darteen ood wax la siiseen marka kirishtaanku inaynan muslimiin aynan ahayn mu'miniinna aynan ahaynay ku tuseen aayaddan marka wax badan maxaasinta islaamka ee ka mid ah waxaa ka bixiyey ibnu cashuur tafsiirkiisa ataxriir watanwiir ilaa sagaal madhar ayuu ka sheegay islaamnimadan oo yacni aada u qiimi badan oo diinta islaamka waxyaabahayd ay kaga duwan tahay yacni adyaanta kale iyo waxaa kaloo ka hadlay baahidii loo qabay markay imaaneysay waqti ahaan siduu ilaahay u diyaariyey xilli marka yacni dadku maskaxdooda xoogaa ay soo bislaatay oo ay isdhexgalgaleen oo ay arkeen dadku yacni taqyiirka iyo isbeddelku qofku yacni inuu wax dhegaysto xaq iyo baatil uu kala fiiriyo wixii marka xaq ah uu raaco xilli ay yar soo fududaatay ayaa nebiga lasoo bixiyey dacwadii dacwadiisiina sidaa darteed ayay waxay ku noqotay dacwo caam ah meeshaas marka dersi aad u qiimo badan uu ka bixiyey ibnu cashuur oo taqriiban marka afar baal meelahaas iyuu ku iyuu ku qoray marka aad waxaa aad marka u qiimi badanoo dalabatulcilmiga inay akhriyaan ku aada ugu fiican waxyaabaha marka uu aada u sheegay waxaa ka mid ah calaa sabiili lmithaal islaamku caqaa-idka inuu rakisay caqiidadu inay asal tahay qofkay ka maqan tahayna qof qalbigiisu maran inuu yahayo taskiye iyo hadda iyo akhlaaqdiisu inay wanaagsanaato iyo cibaadaad inuu sameeyo iyo mar hadday caqiidadii qalloocdo meelu u socdo qof yaqaan maaha dadkan hadda buudiistaha iyo kuwaan la yidhaah ma yani diintan fawisimka la yidhaahdo bariga fog iyo laga haysto dadka aaminsan maanta dhan waxyaabaha cibaada yani cibaadaadka waxyaabaha markaa waxaan ujeedaa quluubta lagu nadiifiyo lagu dhiso oo ruuxa inuu marka noqdo qof mutacabid ah ama caabid ah inuu noqdo waa ku badan tahay aaday ugu badan tahay waxaa laga yaabaa inuu laba-iyo toban saac uu ku cibaadaysanayo inuu meel fadhiyo hal meel keliya uu fiirinaayo yacni caws ama geedo baxay iyo wax inuu fiirinayo marka yani cibaadana ay u tahay intaas inuu lugeynayo waxyaaba nafta ay ku dhibaan oo ay nafta ku layliyaanaa jirto waana diin marka la fiiriya dhib badanba oo bani aadamka dadka kasoo baxaa waxyaabaha ay ka sheegaan waxaa ka mid a wax bani aadamka ku culus oo inuu qabtaba ay ku adag tahay baa ka buuxo haddana iyaga marka waxay kuleeyihiin nafta ayaa la laylinaa la tababaraa waxaan lagu tababaraa laakiin markay caqiida la-aan ay noqdeen muxuu tababarkaas tarayna wuxuu taraya malin baar markuu dhagax yar uu qorqoro iyo hadbuu sujuudaa marka qofka hadday caqiidada ka maqan tahay hadduu maanta dhan cibaadaysanayo oo naftii baan qahrayaa waa laylinaa u dhahayo waxba tari maysa akhlaaqdiisu hadduu ku dadaalo akhlaaq fiican asal iyo mundalaq saxiixa ma haysto walidaalika islaamku caqiidaduu ku dadaalay koo laba haddana wuxuu aada ugu dadaalay islaamku laba shayna waa isku si ayuu marka dadka ugeli ayuu u gelinayaa mid waxay tahay cibaadaad dadka in la faro cibaadaadkii hadda naftaa u baahan haddii kale nafta ma tarbiyeysmayso cibaadaad naftii ay ku tarbiyeysanto beynahu beyna rabbihi waay iyo tashriic waxaan waa kaa xaaraan waxaan waa kuu xalaal dadka saa u nabadgeliso labadaas marka waa isdhinac socdaan u fiirso mararka qaarna hal aayadaa laga yaabaa qur-aanka ka mid a tashriiciina in laga helo yacni taskiyadiina in laga helo taskiyat nufuus man camila saalixan min dakarin aw unhaa wahuwa mu'minun falanuxyiyanahu xayaatan طayiba walanajziyanahum ajrahum biaxsani ma kanuu yacmaluun yaaba ka mida waxaa kaloo qur-aanku aada ugu dadaalay si guud usuul inuu ku siiyo furuuc ma gelgelayo si hoos uma gelgelayo waayo furuucda waxaa loo dhaafay dadka caqligooda diinta yaqaano yani dadka caqligooda waxaan ka wadaa marka culimada mujtahidiinta ah inay iyagu xawaadidta gadaal ka imaaneyso inay waafajiyaan usuushan ilaahay dadkaas oo u yeelay a'imada a'imatu ddiin walidalika imaamu shaafici imaam malik abu xaniifa yani axmed binu xambal sufyaanu thawri a'immadii islaamka waa dadaaleen waxay ka dadaalayaan usuushaanay fahmeen furuucdiiay marka ku tadbiiqinayaan furuucdii bay usuushi u celinayaan iyadana min maxaasin alislaam waxaa kalou tilmaamay oo kale waxay aada diinta u rakistay buu yidhi madaharka ah suldaanka dadka inay madax yeeshaan maamul inay yeeshaan maamulkaas oo dadka kala celiyo ilaa dadka qaarkood ilaahay kama cabsanayaan waa inay maamul ka cabsadaan walidaalika marka de maamulka iyo waxyaabaha la xiriiro waa ku badan yahay sharciga aada uga hadlay ilaa nebigu uu gaarsiiyey saddex hadday safraayaan hal qof madaxa ka dhigtaan dhinacii siyaasada iyo maamulkana meeshaasu ka ayuu ka joogaa islaamku waxaa kaluu ku dadaalay xujajka qur-aanku waa arkaysaa waa dooda dood qofka mubdilka ah dadka dhowr nooc waayo qaybana dad caqli badan waayo oo u baahan in la qanciyo kuwaas marka haddaadan qancinin masoo ma hanuunayo si uu u hanuuna marka kuwa caqliga u saaxiibka tajaaribta leh qur-aanku waa qancina qofna waa iska yacni wax yar oo tarhiib iyo cabsi iyo markaa qur-aanku aayaad cabsi geliye iyo markau maqlo waxaa laga yaabaa inuu iskaba toosan yahay ounan wax badan kaaga baahanin marka mujaadalada iyo xikmada iyo wax qancinta waa ku badan yahay qur-aanku dariiqadiisana way tahay aduu waxyaaba sidaas oo kale u aad u maray oo aad u sharciga maxaasinta islaamka uu kaga warramay wama اkhtalafa aladiina kuwii maynan iskhilaafin uutuu la siiyey alkitaaba kitaabka la siiyey ilaa min bacdi maa kolkii ka gadaale maana jaa-ahum uu u yimid alcilmu cilmiga markuu u yimid unbay iskhilaafeen waxayna isku khilaafeen bagyan baynahum bagyan liajli bagyin gardarro darteed gardarrada oo beynahum dhexdooda ahaatay ibnu cumar marka wuxuu yidhi aayaddan akrinteeduu badin jiray markii fitanka ay dhaceen aayaddan uu akrin jiray markaasu wuxuu dhihi jiray bagyan cala addunyaa yani xaasidnimo adduunya laysku xasdaayo wa talaba mulkihaa mulkiga adduunyo mulkigeeda raadin la raadinayo darteed waayo wax la ysku khilaafay wa suldaanihaa iyo adduunyada yacni saldanadeeda ayb markaasuu wuxuu yidhi wallaahi utiina min qibalihaa utiina min qibalihaa wallaahi utiinaa ilaahan ku dhaartay wuxuu yidhi adduunyadaa xaggeeda nalooga yimid jacaylkeeda ayb maa kaana calaynaa man yakuunu calaynaa bacda an ya'kuda fiina kitaaba allahi wa sunnata nabiyihi maxay dhibaysaa buu yidhi qofkii innagana maamulayo hana maamulee haddiiba uu mar kitaabka alley sunnada nebiga nagu maamulayo maxaa tartankan iyo buuqan iyo baqyigan iyo gardarradan maxaaba keenayaba haddii qofku uu kitaab iyo sunno nagu maamulayo maba ahanba in marka lala la feer ordo oo la yidhaha ilaa mar ilaa adigu cadaaladaa rabtaa iyo wanaag kitaabka iyo sunnada hadduu kugu maamulayo inaad adiga madax noqotaa qasab inaad ka dhigta ma aha aayaddan uu marka akri jiray walaakina btuliina min qibaliha laakiin adduunyada jacaylkeeda xaggeedana lagu imtixaanay waman yakfur biaayaati illaahi marka taa waxay kutusee dadka qaar haddii hadda aayadahan lagu dul akriyo oo la yidhaha sidan baa yaa jirta waxay kuleeyihiin maya annaga maahan kuwa laga hadlaayo dad xun ayaa laga hadlaya sidaa isla keyta wa keyta ah ibnu cumarna wuxuu leeyahy waqtigiisiibuu aayaddan le u tilmaama marka qur-aanku maahan inaad adiga dad kale ku dejisid adigiina aada ka yacnii xarig furato sax ma aha inuu adiga kula khidaabayo kasoo qaata waman yakfur qofkii ku gaalooba biaayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa fa in allaha alla sariicu lxisaabi xisaabtiisu miday degdegayso aada u degdegayso waay fa in xaajuuka hadday kula doodaan faqul dheh aslamtu waan hogaamiyey wejhii aniga wejigayga lilaahi allah baan u hogaamiyey allaan wejigayga u hogaamiyey oo aan isu dulleynayaay oon adeecayaa aniga iyo waman axad itabacanii i raacay aniga waqul dheh liladiina kuwii uutulkitaaba kitaabka la siiyey iyo walummiyiina kuwii aan kitaabka la siinina ummiyiinta ahaa waa wathaniyiinta iyo mushrikiintii a aslamtum ma hogaansanteen idinku ma isdhiibteen towxiidkii ma qirateen fa in aslamuu hadday hogaansamaan faqad xaqiiqo ah ihtadow way hanuuneen wain tawallow hadday jeestaanna fa inamaa wax kale maana calayka adiga korkaaga albalaaqu gaarsiin unbaa ah wallaahu allana basiirun mid arkid badan waay bilcibaadi addoommadiisa arkid badan waay aayaddan iyadana nooc hab qur-aanku uu u doodayo oo xujada ugu oogayo mukhaalifiinta iyay aayaddanna tuseen fa in xaajuuka hadday kula doodaan faqul dheh yacni nasaaradii najraan waayo hadday kula doodaan intaa kadib faqul waxaad tidhaahdaa aslamtu wajhii wejigayga waxaan u hogaamiyey lilaahi alle wejiga gaar waxaa loogu sheegayda meesha qofka muuqaalkiisii ku yaallo jirkiisa u sharafta badan weeyaan marka cibaad tadalulkana isagoo ka muuqdaa markaad isdullaynaysid ilaahay isu dullaynaysid wejiguu kasoo muuqanaa marka waxaa ku tiraahdaa aniga wejigayga allaan u hogaamiyey aniga iyo man itabacani iyo ciddii i raacday intii i raacday marka wuxuu leeya yani bacd alculamaa waxay yidhaahdeen hada idhaarun lildaliili waa muujin daliil la muujinaayo wadalika anahum kanuu muqiriina bisaanici waistixqaaqihi lilcibaadati nimankan lala doodaayo alle inuu khaaliq yahay waa qirsanaayeen wax abuuray cibaado inuu isaga mudan yahayna waa uu mudan yahayna way ogaayeen cilmi ahaan fakaanahu qaala marka waaba isagoo yidhi nabi oo dhahaya marka ana mutamasikun bihada alqadri almutafaqi calayhi war horta ilaahay inuu khaaliq yahay ma isku waafaqsannahay haa in isaga la caabudana haa anu meeshaasaan joogaa aan isku meeshaas aan isku waafaqsannahay qadarkaas mutafaqa ah ayaan joogaa aniga waalkhilaafu fi maa waraa'ahu khilaafkuna intaa waxaan ahayn ayuu ku dhex jiraa mar hadday sidaa tahay wacala lmuddaci lihbaat marka ninka wax sheeganaya ha ii suga marka iyaga marka waxay leeyihiin soomaa nabi nabiyullaahi ciisa ilaah ahay leeyihiin meeshaas marka waxaa la leeyahay war horta allah cibaadadiisa ma isku haysanaa horta allahu khaaliqu hada alqown amaan isku haysanaa maya soo maaha wixii intaas ka baxsan waa isku khilaafsannahaye keena nebi ciise inuu ilaah yahay iyo in kale marka qaab loo doodo waayo marka shayga mushtaraga ee la wadaago ee laysla rumaysan yahay qadarkaas ninkii ku eg xujada waa ka haystaa wixii intaa ka baxsan ninkii keeno fa caleyhi daliil mar hadduu qofkii ku yidhaha ilaahay qof hadduu leeya war alle keliya hala baryo mid kalena uu leey maya cinda shadaa'id dhib markuu jiro ilaahay keyrkii dad kaa maqan waa u yeeran kartaa hadduu yidhaahdo war horta alle in loo yeeran karo ma isku haynaa dheh may soomaa anu meeshaasaan joogaa marka wixii intaa ka soo hara waa isku haynaaye daliil iyo keen qur-aanku marka wuxuu ku baraa habka xujada loo oogaba ayb sidaasaa marka yani aayaddan saasaa marka ka muuqanaysa hadal marka macnihiisu sidaan oo kale madmuunkan uu yahay fakru raazi tafsiirkiisa uu ku dhigay mafaatixu lgeybka ayb kan oo kale isagaaba laga keenay fain xaajuuka hadday kula doodaan faqul dheh aslamtu waan hogaamiyey wajhii wejigayga lilaahi allaan u hogaamiyey aniga iyo waman axadkii itabacanii i raacay waqul dheh liladiina kuwii ku dheh uutuu la siiyey alkitaaba kitaabka iyo walummiyiina kuwa aan kitaab la siinine ummiyiin oo waxba aan garanaynin oo asnaamta caabudo a aslamtum towxiidka ilaahay ma u gooni yeesheen sidaa ku dheh hal afradtum اtwxiida waaklastum اlcibaadaةa wاluluhata lirabbi اlcaalamiin rabbulcaalamiin allaha caalamkan abuuray cibaado ma u khalisteen diyaar muutiina aad say keliya caabudaan fain aslamuu hadday hogaansamaan faqad xaqiiqeah ihtadow way hanuuneen wain tawallow hadday jeestaanna fainamaa wax kale maahna calayka adiga korkaaga albalaaqu gaarsiin unbaa adi wax kale lagaama rabo wallaahu alle basiirun mid arkid badan waa bilcibaadi addoomaha hada aakhiruhu wallahu aclam sala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabi